filimkan oo uu baahiyey kanaalka wararka alkataayib ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabgal ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka beeriyabal ee wilaayada islaamiga hiiraan isdaarkan uu baahiyey kataayib al akhbaari ayaa soconaya wax ku dhow laba daqiiqo kaasoo lagu soo bandhigayo jabkii lagu gaarsiiyey ciidamadii ashaamudka ah ee muddooyinkii dambe duulaano ku ahaa deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhacbariga wilaayada islaamiga hiiraan ciidamadan hubantaa ee soo weeraray deegaanada dhacbariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa doonayey inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ee ku nool deegaanadan kuwaasoo sannadihii dambe ku naaloonayeen iyo caawa shareecada islaamka ugu horeyn muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo jilbaha u aasanaya askarta dowladda federaalka kuwaasoo rasaas waddanka ka qaadaya islamarkaana baacsanaya firxadka ciidamada dowladda federaalka iyagoona dhabar jeedinaya fagaarayaasha dagaalka sidaba lagu yaqiinay waxaan la arkaya iyagoo lagu ceersanaya dhul geedgaaba islamarkaana aan lahayn dhig la qabta muuqaalka ayaa waxuu si tooska u tusayaa shisheennada mujaahidiinta oo tooganaya askartii ka firxatay miidaanka dagaalka sidoo kale waxaa filim ka soo muuqanaya mid ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalk ee loogu cararay goobta dagaalka dhowaan aheyd markii uu kanaalka wararka alkataayib uu baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo weerar dhabgalah oo ka dhacay duulaadka beeryabaal kaasoo lagu naafiyey ciidamo hubanha isku soo bahaystay inay dumiyaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka iyagoona uu dambeen ka dhaxlay xamladii ay soo qaadeen khasaare isugu jira naf iyo maal